iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee butroska koowaad waanada odayaasha la waaniyo anigoo anba oday la ah oo marag ka ah waxyaalihii masiixu ku xanuunsaday oo weliba ka qayb qaadanaya ammaanta la muujin doono waxaan ku waaninayaa odayaasha idinku dhex jira ilaaliya idaha ilaah oo idin dhex jooga idinkoo aan qasab ahaan u dhowrayn laakiin raalli ka ah sida ilaah doonayo oo weliba ha u dhowrina faa'iido ceeb ah daraaddeed laakiinse ku dhowra maan diyaar ah hana u xukumina sida idinkoo sayidye u ah kuwaad u talisaan laakiinse idaha masaallo u noqda oo marka adhijidhka sare la muujiyo idinku waxaad heli doontaan taajka ammaanta oo aan baabba'ayn sidaasoo kalena dhallinyaraday odayaasha ka dambeeya oo kulligiinba is-hoosaysiiya in midkiinba midka kale u adeego maxaa yeelay ilaah waa hor joogsadaa kuwa kibra laakiinse kuwa is-hoosaysiiya ayuu nimco siiyaa waano haddaba sidaas daraaddeed gacanta xoogga leh oo ilaah iska hoosaysiiya si uu wakhtigiisa idiin sarraysiiyo welwelkiinna oo dhan isaga saara maxaa yeelay isagu dan buu idinka leeyahay feejignaada oo soo jeeda waayo cadowgiinna ibliiska ahu sida libaax ciyaya ayuu u wareegaa oo u doondoonaa cid uu liqo isaga horjoogsada idinkoo iimaankiinna ku adag oo garanaya in isla dhibaatooyinkaasu ay ku dhacaan walaalihiinna dunida ku jira haddaba ilaaha leh nimcada oo dhan oo idinku yeedhay ammaantiisa daa'imka ah oo masiixa ku jirta markii aad in yar u xanuunsataan ka dib isagu wuu idin kaamili doonaa oo idin adkayn doonaa oo idin xoogayn doonaa weligiis iyo weligiisba xoogga isagaa leh aamiin waxaan warqad yar idinku soo qoray gacanta walaalkeen silwanos oo aan ku tirinayo inuu aamin yahay oo waxaan idinku waaninayaa oo marag ahaan idinku sheegayaa in tanu tahay nimcada ilaah oo run ah taas ku adkaada waxaa idiin soo salaamaya tan baabiloon joogta oo laydinla doortay iyo wiilkayga maarkos isku salaama dhunkasho jacayl ah oo intiinna masiixa kuwiisa ah oo dhan nabadu ha u ahaato